nasteexo cabdi cali oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa caruurteeda ka maaraysa noloshooda maqaayad yar oo ay ku kariso cunooyinka wadaniga ah ee dalkeenna laga isticmaalo muddo ka badan shan sano ayay lacagaha ay ka hesho karinta soorta iyo cambuulada oo caan ay ku tahay dalkeenna waxay ka dabaraysay nolol maalmeedka qoyskeeda iyo waxbarashada caruurteeda oon daraawiishta joogo maqaayada iyagu shidan waxaan ku kariyaa cuntada dalka sida soorta cambuulada waxaa iga iibsado dalaaleyda waxaa iga iibsado nimanka safareyda oo balka keeno kuwa dhuxusha wareejiyo kuwa ariga gado oo dalaaleyde kuwa ariga baabuurta ku keeno safarkaoo kale ku imaado ha iga iibsado dadka kale oo daraawiishta joogo waa ku qanacsanahay noloshaydu waa ku maareeyaa shaqadaas waa ku faraxsanahay hadda aniga waxay aheeday shaqadaasaana waxhaystaa muddo badan aana waxay aheeday aan shaqadan qabanayay intaasna hadda waa ku qanacsana maqaayadaas iyo shidan oo badarkaas ku karsado noloshayda iyo farxadda kale ka maarayaa lix caruure oo waxbarashadooda iyo waxay cuneen iyo waxay xirtaanaan ka maareeya meeshay seexanayeen mees intaasaan ka maareeyaa waxay aheed shaqadan shaqa dhaantamaba lahan waa ku qanacsanaa shaqadayda alxamdu shukur ilaahay bara nasteexa cabdi cali ayaa sidoo kale haweenka soomaaliyeed ee gurijoogga ah waxay ugu baaqday in ay u istaagaan sidii kaalintooda ay uga qaadan lahaayeen dabarka nolol maalmeedka qoyska waxaan ku tali lahay haweenka guriga joogo inay sidaanoo kale u shaqaystaan ay meelaha imaadaan badarka karsadaan ay caruurtooda ay ku maareeyaan ay noloshooda ku difaacaan intay guriga fadhiisa lahaayeen shaqadan waa shaqo fiican waa ku tixgeli lahaa inay haweenka guryaha joogo si fiican saasoo kale ugu shaqaystaan ani raashiinka aan sameeyo waa raashiinka dalkaayana bulshada dhantas aaday u jecel yihiin soorta cambuulada dalka raashiinkooda raashiinka fiicanna waaba la waayba hadda raashin kale waa raashin dhaco u badan yahay shaqadan shaqadhaanta ma arkin ilaa muddo shan sanahan ku jiraa caruurtayda waa ku maareeya naftayda raashiinkii aan soo gadaa waa ka maaray ilaa ay heer jaamacada caruurta ka gaaraan inaan kusii guda jiro oo mar kastaba si inaan sii badsado aan rabo hadduu ilaahay burburkii dowladii dhexe ee dalkeena kadib haweenka soomaaliyeed ayaa u istaagay sidii ay u dabiri lahaayeen nolol maalmeedka qoyska maadaama ay goobta ka baxday shaqooyinkii ay ragga qaban jireen intooda badan